Sahra Cabdulaahi waa hooyo ku nool kaamka Kumasaar oo ku yaala xaafada Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa lix caruur ah waxa ay ka maareysaa ganacsi yar oo ay ku dhex samaysatay kaamka dhexdiisa. Hooyo Sahra waa dan yar, kaamka ku dhex iibisa khudaarta iyo jeex hilib ah ay kasoo iibiso ganacsatada iibisa hilibka si ay faa'iido uga sii hesho. Hooyo Sahra Cabdulaahi ayaa raadiyo Beero la hadashay ayaa uga warantay dhibaatada haysata iyada oo dhinaca kale bulshada iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in la soo caawiyo.
waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan ku dhex leeyahay meel yaroo cooshadahoo dukaan ah oon wax ku gado yaanyaan gadaa hilibna waa ku gadaa yaroo jeexoon qof ka soo qaado dadka kaamka degan marka dad wax gada kara ma ahan mar kasta wixii daynay kaaga qaadaan dayn dayn dayn adigii waxaa noqonaya maalin kasta dayn dayn ku bixi dayn kusii bixi marka codsi waxaan u- waan ah, codsanayaa hay-adaha gargaaro inay haddii la kura ii geliyaan maalgelin ii sameeyaan oo meeshaas ganacsigayga ay iga caawiyaana u baahnaa Ee, kaamka dhexdiisa meesha yartahoo aan ku leh waxaan ka maareeyaa ciyaal ilaa shan gaarayo ilaa lix gaarayo Ee, wax igu caawiyo oo kalena ma haayo waxaan hay-adaha ka codsanayaa inay ganacsiga iigu- ii micnaha ay- ay ila garab galaanoo haddii la kula biyo fatahaadihii iyo biyobaxadii aa iga saamaysay mar kasta waa sii burburayaa Ee, wax aan hadda kuu soo saarto oo meesha aan isku soo camirtana ma haysto codsi marka waxaan u baahanahay inay ganacsiga ii habeeyaan oo dilay kuroon yahay wax meesha ii soo saaraan lix cunug waxbarashadooda ilaahay kuma qaade biilkooda meeshay jiifanay waxaasaan ka dabaraa waxaan codsanahay in ganacsiga kor laygu qaado ganacsiga yarka hadda aniga aan samaysto ee fikradayda anaa ka keenay inaan micnaha meel yar wax ku gadgatoon iska habaysto ee haweenka aniga ilamidana waxaan ugu baaqaya in ay sidaydoo kale hal abuur la yimaadaan oo ay meesha maaragtay ganacsi samaystaan oo ay naftooda inay ku maareeyaan ay ku fakaraanaan aada ugu baaqdiraya ay noloshooda iyo nolosha caruurtooda ku maareeyaan aan ka codsana insha allah hooyooyin ku nool kaamka beledweyne ayaa la kulma dhibaatooyinka dhanka nolosha ah kuwaasi oo u baahan in laga gacan siiyo si ay u helaan nolol maalmeedka qoyskooda